fatahaadaha webiga shabeelle ayaa saameyn lixaad leh ku yeeshay ganacsatada wax ku iibiyaa suuqa weyn ee magaalada jowhara kadib markii biyaha webiga shabeelle ay jireen waddada xiriirisa magaalooyinka jowhara iyo muqdisho qaar ka mid ah ganacsatada iibiya maciishada noocyadeeda kala duwan ayaa tilmaamay in sare ukac ballaaran uu ku yimid maciishada iyagoona tilmaamay in ay sababeen fatahaadaha webiga shabeelle iyo rababka guga oo isbiirsaday xooga ganacsiga waxaa ku yimid sarakac xoog leh meeshi bariiskoo kale talakala siisa jiray zaraca labaatan iyo sideed doolar hadda soddon iyo kow doolar oo maraya burka meeshii labaatan iyo sagaal lakala siisa jiray hadda soddon iyo kow oo maraya sokortoo kaleete meeshii la siisan jiray soddon doolar hadda waxay maraysaa soddon iyo afar doolar saliidda hadda waxay maraysaa halkay kaga jirtay labaatan iyo toddoba doolar hadda waxay maraysaa labaatan iyo sideed doolar baastadoo kaleete meeshii sideed doolar sideed doolar barakeed hadda waxay maraysaa toban doolar badeecada waxaa ku yimid sarakac xoog leh waxaana sababay biyobaxadan oo soo fakatay oo dhanka qoraxsan magaalada tuulo ku dhagow boy kalayidhahda ayadana ka soo fakatay iyo tuulo kaloo ayadana waqooyi naga jirto baarey oo sidoo kale ayadana dadkii jooga ku barakaceen ayadana biyo kusoo fataheen intaasoo iskaashaday roobka iyo corka ka yimiday intaasoo iskaashataa magaalada macnaha mataqaanaa badeecada saas awgeed sarakaca ku yimiday xaaladda markii hore iyo hadda farqi weyn oo dhexeeyo taasoo ka timid xagga waddada iyo xagga fatahaadda macnaha markii hore waxaa laga cabsi qabo roobabka laakiin waxaaba ka daray fatahaad oo magaaladii waxay ku jirtaa gootoon marka afarta qabl waa biyaha sida macnaha dhinaca koonfurna biyaha ka soo gala waqooyina biyaha ka soo gala jaa dhinaca waqooyina biyuhu way ku socdaan hadda waxaaba laga yaabaa inay saacadaha soo socoto eeba gootoon gashada marka saas darteed badeecadii maciishada qiimihii waxay noqotay laba jibaar inay noqotay qiimaha loorka sokorta sideed boqol iyo toban kun la gadaya hadda wuxuu ku socdaa sagaal boqol ama sideed boqol iyo siddeetan sideed boqol iyo toddobaatan maalmaha soo socdeen waxaaba laga yaabaa inay sagaal boqol kun ay tagto haddii sida hadda xaaladda ay tahay kusii socoto oo hadda waxaa la gadaa matalan loorka burka ewel waxaa la gadi jiray toddoba boqol toddoba boqol iyo labaatana la gadi jiray hadda loorka burka wuxuu maraa sideed boqol kun uu maraa halka looro burka sideed boqol haafkii afar boqol uu maraa loorka sokorta sideed boqol iyo toban toddoba boqol iyo sagaashan toddoba boqol iyo siddeetan la gadaa hadda wuxuu ku dhawaay sagaal boqol uu ku dhayahay shacabka magaalada jowhar ayaa cabasho ballaaran ka muujiyey qiimo kororka ku yimid maciishada qaybaheeda kala duwan waxaana jira dad danyar ah oo aan awoodin in qiimahaas ay ku iibsadaan raashinka quduldururiga balse u baahan